Guddoomiyaha Banka Dhexe ee Maamulka Somalilan ayaa soo gabagabeeyay barnaamij ku saabsan wacyigelinta iyo sidii loo ilaalin lahaa ammaanada dadka oo ay soo qabanqaabiyeen xafiiska Shareecada Banka Dhexe ee Maamulka Somalilan. Barnaamijka ayaa loo qabtay shaqaalaha banka, Guddoomiyaha Banka Dhexe ee Maamulka Somalilan, Dr. Cali Daahir Cabdullaahi, iyo Agaasimaha Guud ee Banka Dhexe ee Maamulka Somalilan, Mudane Maxamed Qaasim, ayaa si wadajir ah uga horramaya ahmiyadda barnaamijkan.
Xoolo ummadeed markaad gacanta ku hayso waa inay ka baqasho badnaataa xoolo shaqsi leeyihin markaad gacanta ku hayso. Ummaddaa dhan ayaa xoolaheedii lagu dhiibay. Waa ammaano. Waanu soo shaqo tagnay. Innagu waxaa nalooga baahan yahay sidii loogu talagalay oo ilaahayna ogol yahay inaynu is- u isticmaalno ama aanaynu u ilaalino. Een, Waxaan u malaynayaa maalintii koowaad ee baanka aan imid ayaan kelmado noocaas oo kale ah aan halkan ka jeedin. Diiniyan iyo shakhsiyan qofka karaamadiisu waxa weeyaan waxay ku xidhan tahay isagoo wixii lagu aaminay haya ilaaliya sumcadaadana way ku xidhan tahay naftaadu horumarkeeduna way ku xidhan tahay marka insha allah dardaarankeenu aanu maamul ahaan waxaan leeyahay war gacanteenna ammaan ha noqoto oo afkeenna ammaan ha noqdo shaqadeennu ammaan ha noqoto ummaddana si cadaalada oo simanaynu ugu adeegno marka waxaynu leenahay allah kasta isiyeesha yuqdu insha allah innaguna ilaahay naga dhiga kuwa ammaanada lagu aaminay ilaaliya ilaahayna waddada saxdaa garadsiiya آه، مواضيعدو آه، waxa weeye waa mawaadiicda shaqadeena la xidhiidha آه، qofkuna wax shaqadiisa la xidhiidha hadduu kororsado dee waa aqoon آه، aqoonta haddaad kororsatana آه، khaladkaaguna wuu yaraanaya wax soo saarkaaguna wuu badanaya آه، labadaa muxaadare midna ahayd ammaanada midna ahayd itqaanka Ee, labaduba waa laba aynu aad iyo aada ugu baahannahay waana labada shaqo kasta noocay doonto ha noqotee ay u baahan tahay ammaanu dee waxa weeye ee mas-uuliyad baa ina saaran oo mas-uuliyad baynu qaadnay qof walba meel buu ka mas-uul yahay shaqaa loo diraa waxa weeye assignment buu leeyahay inaad sideedii u fulisaa waa ammaano dee ilaahayna inaga inagala xisaabtamayo ummaddaynu haynaana inagala xisaabtamayaan Barnaamijkan wacyigelinta ah ayaa kaalin ka qaadan doona sidii loo ilaalin lahaa ammaanada dadka.